wafduus hogaamiye u gudoomiyaha hay-adii qaxootiga barakacyaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ooy qeyb ku hayeen madaxa xafiiska u n h c r muqdisho iyo weliba baydhabo iyo weliba iyo kormeerina kaamka barwaaqo tu ee magaalada baydhabo anjeedka kormeerka iyo haya ankuurgalow xaalada nololeed iyo sidii lanqeymaya lahaayay siyeetan iyo kow guri oo lan dhisi doonaa dadka kaamka barwaaqo tu iyo oo lan hulada doonaa sadiyo anshal duranyen cabduqaadir cali maxamed gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaalka ee maamulka koonfur galbeed yaa ku warbiyey muhiimada kormeersho use oo hay-ado qaxootiga iyo barakacyaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba hay-ado kalewsa kala tali iyo galaan ku jeysadaan sidii halwaara loonku diiri lahaayey reedandijiyowka arrimo bulshada waxaan kormeer aan ku soo samaynay eryaha qaxootiga ee dhinaca koonfurta iyo wabooyinku waxaanu ku soo samaynay iyadoo loo koorgalaya xaaladoodii kormeerkaas xafiiska guddiga qaxootiga oo hormood ku ahaa waxaa ku wehelinayay madaxa xafiiska qaramada midoobey ee u n h c r muqdisho iyo madaxa xafiiska qaramada midoobey u n h c r ee magaalada baydhabo labadaasi master ayuub fekaado oo baydhabo madax ka ah iyo yuusuf oo xamar ka ah dhammaantoodii iyo shaqaalaha qaramada midoobiba waxay kormeer ku tageen barwaaqo halkaasoo loogu talagalay siddeetan iyo siddeed guri in laga dhiso oo loogu talagalay dadkaasi taasoo oo horey u oggolaaday maamulka degmada kaasoo dhulka suurtageliyey in meeshaasi dhul laga helo waxaan mahad gaar ah u jeedinaynaa dhammaan hay-adihii ka qayb qaatay laamihii amniga oo suurtageliyey in aan hawshaasi si samafal ah aan u soo samaynay oo si wanaagsanna ay ku soo dhammaatay waxaa kaloo intaasi markii xoog waran loo kuurgalay xaalad nololeedoodii iyo meelaha ay ku nool yihiin waxay wafdiga oo dib ugu soo laabtay kaamyo ku yaallo eerida xanaano kuwaasoo loo dhisayay santarro oo ay dadka ku kulmayaan xilliyada kala warqaadashada ah kaamkaasoo loo yaqaano baasmale iyo mid maayow iyo moqorow la dhahayay oo ku yaalay dhinaca koonfurta waxaana kadib noo soo gudbay meesha way stationka loo yaqaano dadka soo laabta meesha lagu soo dhoweeyo oo ay markay dib ugu soo laabtaan dalkoodii ayagoo raalli ah si voluntary ah oo hay-adda qaramada midoobey gacanka siinayso iyo guddiga qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed halkaasoo loogu soo kuurgalayay xaaladda oo dad howl ay ku hayeen oo la siinayay samafal ahaan dadkaasoo loogu talagalay kharashaad horey qaramada midoobey ay u ballanqaaday oo lagu siinayay dadka barakacyaasha ah oo horey loo tiro koobay hay-adda aforda ayaana samaynaysay oo baartinarla ah hay-adda qaramada midoobey wafdiga ayaa indheendheen badan markuu ku sameeyey wuxuu soo fiiriyey meelaha dadka ay seexdaan markay yimaadaan meelaha ay ku nastaan meelaha markay ay yimaadaan lagu diiwaangeliyo waxayna aad iyo aad ula dhaceen howlaha oo ay qabtaan guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxayna aad iyo aad uga mahadceliyeen shaqaalahooda sida kartida leh ay howlahooda ay u gudanayaan waxaan dhammaan u soo jeedinaynaa mahad gaar ah laamaha amniga ee maamulka degmada oo gacan ka qaatay in loo baxo kormeerkaasi suurtageliyeen in si wanaagsan uu ku soo dhammaado kaasoo loogu koorgalayay xaalad nololeeda dadka dhibaataysan si markaasi loo helo warbixin oo xadidan oo jawaab celin deg deg ahna loogu samaynayo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu